tuulada iyo qaraar waa mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo dhanka galbeedna kaga beegan magaalada tuuladan ayaa waxaa ku nool dad ay si weyn u saameysay abaartii ku dhufatay deegaanada jubbaland waxaana horey u ahaayeen dad xoolo dhaqataa balse hadda waxaa dad gacan maran oo xoolahoodii waxaase hejisay abaartii ku dhufatay dalka haddaba guddoomiyaha deegaanka iyo qaraar salebaan ibraahim ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka isagoona baaq u diray in lala soo gaaro deegaanka gargaara degdega waxaan nahay guddoomiyaha tuulada iyo akhraar wadada isku xirta cabdiribirool iyo kismaayo meeshan iyo akhraar la yidhaahda waxaa ka jira baahiyo baahiyo waxbarasho male iskuul waxbarasho male goob caafimaad hooyada iyo dhallaanka malaha waxyaalaha aasaasiga malaha baraag malaha war meel biyo laga dhaansado ma laha meeshaaniyad waxay u baahan tahay waxqabad dowladda jubbaland oo madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam iyo golihiisa wasiirada dhammaan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah galbeedka waa xaaladiisa caadi ma aha gaar ahaan tuulada iyo akhraar waa ziiro waa lagu baaba'ahayaa oon iyo baahi yaa lagu baaba'ahayaa dalkii waa laga soo qaxay afartan kilomitir baa laiskugu imaaday marka waxaan leeyahay ha la soo gaara tuulada iyo akhraar iskool ma laha ilmihii qaangaar ilmihii ku dhashay waxay gaarayaan shan iyo toban afar iyo toban waxbarasho la'aan waaye marka waxaan leeyahay caafimaad ma haysano haddii gabar ay foolato dhiigbax loo qaado kismaayo intaasoo kilomitir waa in gaar loo saara ambalaas aan gaarsiisano aan ku gaarsiisano ma hayno dhiigbax inay u dhimataaba qatare marka waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo dowladaha dowlad goboleedka jubbaland oo madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam iyo golihiisa wasiirada si aad iyo aad ha loo soo gaaro tuulada iyo akhraar baahiya aad iyo aad u weyn baa ku jira